Beeralayda ku nool tuulada Lafole ee gobolka Hiiraan ayaa saameyn kala kulmay cudurka malabsada oo ku dhaca beerahooda. Dalagyada ay saamaysay malabsada ayaa waxaa ka mid ah sisinta, yaanyada, iyo qaraha. Xasan Cali Maxamuud, oo ka mid ah beeralayda tuulada Lafole ee gobolka Hiiraan, ayaa ka warbixiyay xaaladda beerahooda.
haddaan xagga beeralayda aan kaaga hadlo oon aniga ka mid ahay beeralayda wallaahi walaa adeeru een beerihii aan iyo baxada yareed aan aan ku tacabnay dalagii asiga ayoo taagan dalagyadana noocyo kala duwan ayuu ahay sida qaraha masagada een yaanyada oo qudaarta ah marka adeerow sisinta horta hal malabisa la yidhaah ayaa ku degtay gebigeedba waxay noqotay xabag camal oo da-ayso iyo yaanyadana sidoo kale qaraha naftiisa waa la galayoo qarihi meeshanu ka weynaada laga rabay afsoo yaro ukun la egowba wuxuu noqonaa uu sidiisa uu ku qarxaa uu ku bislaanaa uu sidiisa ku qarxaaba marka xagga beeralaydana wallahi adeerow aad iyo aad musiibadaas ayaana haysato oo xagga malabisada ah midda kale webigii biyahoon macaanayn oo qaraar galay oo markii lagu waraabiyo ee beerta meeshiina ka soo noqoto la rabay oo cudur kusii siyaadinaa marka webigana qaraar ayaa galay oo dhanaan ah marka adeerow xagga beeralaydane oo aniga aan ka mid ahay wallaahi xaaladeedu waa sidaas marka deegaanka lafoole kulle jawgiisa haddii aan kaaga warramay adeer xagga beeralaydana waa sidaas